madaxweynaha somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro ayaa ku qayb galay dahafuurka siyaasadda iyo manhajka walbarashada ee xabsiyada somalilan wayna manhajka walbarashada ee xabsiyadaha diyaariday wasaaradda cadaaladda oo kaaladaas wasaarado walbarashada iyo wasaaradda diinta iyo awqaafta madaxweynaha somalilan oo munaasabada ku dawahi iyo jeedi waana hoostanu ku hariiqi in tallaabadun iyo daliil iyo weliba astaanban eta sida maamulshaiyo ankugohonta ilaalinta xuquuqda aadanaga reedhangabeeyowka xabsiyada dalka iyo fududeeyowka dhaqan celinta maxaabiista xukumo
daafurku maanta wuxuu astaan u yahay siday xukuumadda uga go-an tahay ilaalinta xuquuqda aadanaha dib u habeynta xabsiyada fududeynta dhaqan celinta maxaabiista sida la sheegay waana markii ugu horreysay ee la hirgelinayo nidaam waxbarasho oo habaysan oo ka dhex jira xabsiyada somalilan taasoo hubinaysa in maxaabiistu helaan fursado waxbarasho oo awood u siinaya inay noqdaan dad shaqaysan kara marka ay xabsiga soo dhammaystaan ujeeddada manhajka wuxuu maxaabiista siinayaa fursad ay ku horumariyaan aqoontooda xirfadahooda taasoo gacan ka siin karta inay si wanaagsan u dhex galaan bulshada markay soo dhammaystaan xabsiga manhajku waxa uu diiradda saarayaa aqoonta aasaasiga in muwaadinka maxbuuskaa la baro aqoonta aasaasiga waxqorista wax akhriska qoraalka xisaabta waxaa kaloo fursad siinaya maadaama aynu dad islaama nahay inuu diinta barto ooaan is leeyahay wax badan bay ka bedeli kartaa hadhowto noloshiisa wuxuu helayaa maxbuusku inuu barto xirfadaha gacanta hadday hadday dawaarka tahay cunto karinta ganacsiga yaryar faaradda iyo xirfadaha kaleba waxa uu maxbuusku baran doonaa anshaxa wanaagsan dhiirigelinta hufnaanta anshaxa wada noolaashaha bulshada iyo wadaniyadda hindisahan waxauu salka ku hayaa mabaadi'da dib u habeynta cadaaladda somalilan iyo ka hortagga dembiyada taasoo hubinaysa in maxaabiistu helaan aqoon xirfad iyo faham anshaxa suuban oo u sahlaya inay dib ugu biiraan bulshada marka ay ka soo baxaan xabsiyada daafurka siyaasadda iyo manhajka walabarashada ee xabsiyada iyo weyba iyo tallaabo muhiima oo laga hormariyo nidaamka cadaaladeed ee somalilan iyo inah diiradda laga saarahay reedhan habeeyowka xabsiyada iyo weliba dhaqan celinta maxaabiista